in arintaas iyada ah oo dhaqanqabayaashu ay shaqada ka dhigteen oo da'biga dabacadda u ah laga hortago laga ilaaliyo shacabka soomaaliyeed iyo xarumaha dowladda intaba oo wasaaraddu ay labanlaabto dadaalkii ay u haysay qaybtii amniga dowlad goboleedka buu ku salaysanaa shirkayaga waxaana amraynaa ama faraynaa dhammaan saraakiisha iyo ciidamada goob kastay joogaan heegankaas inay galaan ilaaliyaan shacabkooda iyo naftooda intaba ilaahay subxaana watacala waxaan weydiisanaynaa in dhagarqabayaasha shartooda ilaahay naga badbaadiya tabaaraka watacaala waxaanan hubaa askartayadu marka ay waardiyeynayaan oon ku qanacsanahay diiniyan markii ay shacabkooda waardiyeynayaan inay cibaado tahay oo ay la mid yihiin kuwa masaajid ku jiro oo salaada u taagan inuu la mid yahay askariga kaas naftiisa ilaalinayo way cibaado tahay taasna waa rajeynayaa inay cibaadada